wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya iyo jaamacadda muqdisho ayaa maanta kala seexday heshiis is-afgarad wada shaqeyn oo ku saabsan horumarinta warbaahinta dhaqanka iyo dalxiiska heshiiskan iskaashi ayaa waxaa dhinaca wasaaradda seexay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska daawud owes jaamac halka jaamacadda muqdisho u seexay guddoomiyaha jaamacadda doctor ibraahim maxamed mursal wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya daawud owes jaamac iyo guddoomiyaha jaamacadda muqdisho doctor ibraahim maxamed mursal ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskan iyo muhiimadda uu u leeyahay bulshada soomaaliyeed sida laga dhawaajiyey barnaamijka maanta isugu nimid waxay ahayd howl aan muddo soo wadnay oo aan rabno maanta inaan qalinka ku duugno kadibna aan hore ugu dhaqaaqno sidii aan howshaasi u wada wajihi lahayn sababta ugu weyn ee keentana waxay tahay wasaaraddan waxay ka kooban tahay saddex qaybood waa warfaafintii dhaqanka iyo dalxiiska caalamka maanta waxaa uu jihaystay in wax walba lagu saleeyo aqoon in lagu saleeyo teknolojiyad lagu saleeyo hab casri ah marka si taasi loo hirgeliyo waxaa qasab ah in aynu jaamacadaha amaba institutionada hay-adaha dhinaca aqoonta ama culunta inaynu xilo dhow la yeelano sababtoo ah haddii aan rabno inaan helno kaadirayn saddexdaas qaybood si hufan uga shaqaysa waxaa qasab ah in aqoontooda dhisan tahay meesha aan isleenahay marka waad ka heli kartaan waa jaamacadaha inoo dhisan jaamacadda muqdishona muddadii dheereed ay soo jirtay iyo hawshii ay qabatay waan ka warhaynaa annagoo taas ka duulayna ayaa waxaa waxaan isla garanay in aan maanta halkaan isugu nimaadno oo aan heshiiskaasi amaba is-afgaradkaasi qalinka ku duugno si aan meesha uga sii dhaqaajino hawsha aan u wada soconno aad iyo aad bay maanta farxad iyo sharaf noogu tahay inaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska aan maanta isugu nimaadno oon ku wada saxeynay heshiis taariikhiga oo wada shaqayn jaamacadda muqdisho iyo wasaaradda inaan ka wada shaqayno arrimaha ay aan hadda horey u sheegnay dhammaantood hadday tahay warfaafinta hadday tahay dalxiiska hadday tahay dhaqanka kulli inaan shaqadaa wada qabanno gacmo wadajir bay wax ku gooyaan sharaf weyn bay noo tahay inaan qalinka ku dugno waa arrin muddo soo socotay hore aan uga wada hadlay wasaaradda maantana la gaadhay wakhtigay dhaqangeli lahayd ujeeddada iskaashigan waa in la xoojiyo cilmi wadaagga tababarada xirfadeed horumarinta aqoonta la xiriirta warbaahinta suugaanta dhaqanka iyo kobcinta dalxiiska si loo taageero himilooyin horumarineed ee dowladda iyo kor u qaadista tayada warbaahinta soomaaliyeed